sargaal ka tirsan booliiska maamulka la magacbaxay somalilan ayaa lagu gooracay magaalada hargeysa maalintii shalay waxaa magaalada hargeysa oo ah xarunta maamulka la magacbaxay somalilan lagu gooracay mid ka mid ah saraakiisha booliiska ee maamulkaasi gaanshaalle cabdi cali nuur oo ah taliyihii maamulka la magacbaxay somalilan ugu magacaabnaa saldhigga degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa ayaa askari ka tirsan kuwa ka howlgala saldhiggaasi shalay mindi ku dilay sargaalkan khilaaf hoose oo u dhexeeyey sargaalka la dilay iyo askariga ayaa ugu dambeyn sababay in cabdi cali nuur mindi nafta lagu dhaafiyo taliska booliska ee maamulka la magacbaxay somalilan oo war ka soo saaray dilka sargaalkan ayaa ka tacsiyeeyey falkan waxayna sheegeen inay gacanta ku hayaan askariga dilka geystay ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah lagama bixin waxa uu salka ku hayo khilaafka askariga iyo taliyihiisa oo ka mid ahaa saraakiisha ugu horeysay ee ciidanka booliska somalilan waxaana marar badan sidan oo kale magaalada hargeysa iyo degmooyinka hoos yimaada ka dhacay falal argagax leh oo loo geystay saraakiil iyo askar ka tirsan maamulkaasi somalilan iyadoona dadka wax falanqeeya ay arrintaani soo lallaabatay ku sheegeen in ciidanka uu isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan taas oo qofka ka dhigaysa qof aan kala ogeyn waxa uu sameynayo